magacayga waxaa waaye xasan cabdulaahi rooble wakti aanan roobka bilaabanin oo bishii tabnaad ah ayaan dhulkan ilaa lix iyo toban ekar yaan abuurnay badarkii nooga baxay alxamdulilahi ilaahay baa badar nooga bixiyey badarkiina haddana biyaha qaadeen ma aanan daa'inin haddana waan ku noqonnay wixii hadda nooga baxayna hadda markan waa waxaan muuqdo oo hadda biyola-aanta iyo waxyaalahan ka muuqdaan sidaad arkaysiin badar fara badan sida watamayloonka qashinka kale sida maaragtay kuundheyda ama boojooda galeyda waxyaalahan aan ku abuurnay waxyaala badan oon higsanhayna inaan samayno oo hadda noo naasirisan nagu jiraa sida hataa maheenban baa noo naasirisan ilaa konton geed waxyaalaha aan higsanaynana waa waxaas haddana waxaan arki hayna waxaa hadda na haysataa oo u badan biyo la-aan hadda sidan galeydan waa alxamdulilah ilaahay baana siiyey intanayna soo gaartay laakiin sida hadday biyo haysatay ay u dhali lahayd hadda uma uma dhalayso ilaahayna baa og taasna gef waa inay u dhashaa la arkaa laakiin waxaan arkahayna aan kustoo inuu oon ka muuqdo marka waxaan codsanahaynaa intii ka qayb qaadan karta noocay rabtaba ha ahaatee in nalaga kaalmeeyo oo laga qayb qaato wixii nagalala qaban karo sida xagga u daran biyaha daawooyinka ana magaceyda waa cumar ibraahim faarax waxaan rabnay ama codsan rabnay dowladda sare iyo dowladda kauntiga inayna caawiyaan ay nagu caawiyaan biyo iyo abuur waxaa iska jirtaa dhulkan oo kaley waxaa jira cayaan baa jiraan saas oo kale beeraha dhibaan daawana u baahannahay runtii ummadda waxay ahayd ama hadda dadkan deegaanka wuxuu ahaa howllaqato u ahaa howllaqatada hadda maxaa moodaa inay gadaal u soo gurteen waayo oo xoolihii waxaa waxay galeen abaaray galeen marka xoolihii waxay sameeyeen inay maaragta ay yaraadaan dadkina hadda waxaa mooda inuu aggan beeri kusoo joostay marka waxaan rabnay dowladda nationalka iyo tan countigaba sida bal aynagu dadaala sida ugu dhaqsa badan aynagu dadaalaan inaan biyo helno maxaa yeele beerta hadda qaarkeed waa ooman tahay maxaal aadan cabdulaahi rooble waxaan nahay degmada jirdeena odayaalka degan baan ka mid ahay siday nimankii ugu horreeyen walaalahii ay ka warrameen waxaan dhex taagannahay beerta la yidhaaho tabakal gurub oo dad isqaamay ee damceen inay ka soo saaraan badar fiican oo meeshan maahe meelo kale anfacdo markaa codsiga aan codsanayno dowladda iyo hay-adaha iyo dadka muxsiniinta ah inay dadkaas geleyda hadda ka ingegi hayso sidii maaragta ay biyo ugu heli lahaayeen hadday baldoos tahay haddii biyo sida alla say ugu keeni karto dowladda ay ugu keeni kartaa taasaan ka codsanaynaa meeshanna waxyaalo badan ay u baahan tahay odayaalka horena carabka ay ku dhufteen waxaa loo baahan yahay dadkan maadaama dad xoolo dhaqato ay ahaayeen haddana ay beeraha usoo kaceen in maaragta tababar loo siiyo oo seminaar loo sameeyo siday geleydi maaragta iyo wixii soo saari lahaayeen ay ku soo saari lahaayeen shay kastaba wuxuu u baahan yahay tacliim waxaa kaloo labaysaa dhulkan aan joogno waa dhul wanaagsan oo wax ka baxo laakiin wuxuu u baahan yahay carragedis in tiingooyin loo geliyo dhulkan oo carradiis kor loo soo maray waa arkaysiin dhulka hadda waa dildilaacay asagoo hoos ka qoyan buu dilaacay dilaaca naftiisa keenaysaa inay geleyda ingegto mise badarka kale uu ka ingego taas nafteeda waxaan ka codsanaynaa hay-adaha muxsiniinta intana maqli hayaan bidhaanta ayna arki hayaan dadkaas inay u soo gargaaraan sifo dadka kalena ay ugu daydaan